alaatanaasi tashbiih ey calaa kowni tashbiihii tashbiih ahaanshihii saara inuu noqday nasyan mid la halmaamo mansiyan la halmaamay biddicaa'i anna almushabbaha mushabbaha ahaanshihiisoo la sheeganayo saara inuu noqday min jinsi lmushabbahi bihi mushabbahu bihi jinsigii inuu ka mid noqday ayaa la sheeganay walihaadaa sidaa darteeda asaxa waxaa asaxayaa atacajubu tacajub ayaa asixi iyo la yaabitaan fii qowlihi shaacirka hadalkii dhexdii ayuu ku asaxay qaama tudallilunii min ashamsi nafsun acazu calaya min nafsi qaama tudallilunii wa min cajamin shamsun tudallilunii min ashamsi qaamat way istaagtay qaamat waxaa istaagtay tudallilunii xalay hadhayni min ashamsi qoraxda iga hadhayni nafsun naf ayaa istaagtay nafta oo acazuu ku qiimo badan calaya dushayda min nafsii naftaydaba iiga qiimo badan qaamat naftaa way istaagtay tudallilunii xaalay hadhayni wa min cajabin layaab xaggii ayuu ka ahaaday shamsun qorax qoraxda oo tudallilunii iga hadhayni min ashamsi qorax yacnii shaacirka wuxuu leeyahay shaksi jamiila ruux quruxsan ayaa qoraxda iga hadheeyu ujeedaa qoraxaa soo baxday canug quruxsan ama ruux quruxsan ayaa qoraxdii wuxuu iiga dhigay wax iga hadhayo qoraxda iga ilaaliyo marka wuxuu iddicoonayaa ruuxii jamiilka ahaa ee quruxsanaa fardun min afraadi shamsi fardi afraadda shamsada ka mida inuu yahay ayuu iddicooday iddicahaasi ayaa wuxuu keenay tacajubka inuu asaxo waayo wuxuu la yaabayaayoo tacajub uu ka sameeyey waxaa wax lala yaaba ah qoraxii qorax inay iga hadhayso qoraxaa soo kacday qorax soo baxdayna iga hadhaysay oo laba qorax mid way i gubiyo way soo baxday midna harbay ii samayni tacajubkaa wuxuu ku suuroobayaa iddicaha uu sameeyey oo ninkii jamiilka ahaaba fardu min afraadi shamsi buu ka dhigay hadduusan iddicahaa jirin tacajubkaa ma asaxayn waayo nin jamiila inuu ruux hadheeya wax lala yaabo ma aha ee waxaa wax lala yaabo ah qoraxii qorax kale inay qorax inay ruux hadhayso oo qorax kale ka hadhayso tacajubka sidaa ayuu ku asay qaamat way istaagtay tudallilunii xaalay hadhayni min ashamsi qoraxda iga hadhayni nafsu naf ayaa istaagtay nafta oo acazu ku weyn oo ku casiisan calaya dushayda ayay ku weyn tahay min nafsii naftayda inay iiga weyn tahay qaamat way istaagtay tudallilunii xaalay hadhayni wa min cajamin layaab xaggii ayuu ka ahaaday shamsun qorax qoraxda oo tudallilunii hadhayni min ashamsi qorax iga hadhayni wannahyu iska reebitaan ayaa asaxay canhu tacajubkii liiska reebo fii qowlihi shaacirka hadalkii laa tacjabuu min bilaa khilaalatihi qad zara asraarahu cala alqamari laa tacjabuu hala yaabina min bilaa dilaalatihi funaanadiisa dhammaanshaheeda hala yaabina qad zarra wuxuu ku xidhay asraarahu gelusadii cala alqamari dayax dushii ayuu ku xidhay tacajubka ayuu ka nahyinayaa nahyiga wuxuu ku asixi oo keliya iddicaha uu samaynayo oo qaabka nahyiga ee u samaynayo waxa weeyaan tacajubka uu nahyinayo wuxuu leeyahay ninkani ninbaa wuxuu sheeganayaa fardu min afraadi alqamari dayaxa afraaddiisii inuu ka mid noqduu sheeganayaa haddaba funaanadda loo xidho ee khilaalada waa shayga shaatiga ka hoosey waa funaanaddii wixii la mid a wixii jidhka saaran u yihi funaanadda ruuxa uu xidhto ama garanka uu xidhto markiiba waa dhammaanaya maalmo intuusan qabinba waa dhammaanaya ha la yaabinuu leeyahay dharkaa dhammaanayo maxaan loola yaabayni hee ninkani waa qamar funaanad qamar loo xidhana way dhammaani ilaa qamarku iftiinka uu iftiimaya mici waa kulul yahay haddana marka funaanadii la saaro ama shaatigii la saaro laasim weeye waa dhammaanaya markiiba marka ha la yaabina mar haddii funaanadda uu qabo ama garanka uu qabo si degdega uu dhammaado u baadiyoobo waayo funaanadda wuxuu ku xidhay qamar dushi oo ninkii ayaa wuxuu ka dhigayaa qamar dayaxa oo kaleba inuu noqday dayaxba inuu noqdu iddicoonayaa tacajubka marka la iska nahyinayo oo uu leeyahay laa tacjabuu ha la yaabina funaanadda dhammaanshaha ay dhammaani wuxuu ku ansaxayaa tacajubka in la iska nahiyo oo keliya markiiu la iddicoodo ninkan funaanadda qabaa fardu min afraadi alqamari in uu yahay sidaa ayuu soo wada wannahyu iska reebitaan ayaa asaxay canhu tacajubkii la iska reebo fii qowlihi shaacir hadalkii dhexdii laa tacjabuu ha la yaabina min bilaa khilaalatihi fulaanadii baaliyowgeeda ha la yaabina qad zarra wuu xidhay asraarahu geluusyadiisii wuxuu ku xidhay ama badhammadiisii wuxuu ku xidhay cala alqamari dayax dushii ayuu ku xidhay munarix baa la yidhahda beydkaas falowlaa annahu shaacirka iddacaa inuu sheegtay haddayan jirin anna daalika kaa algulaama ee wiilka aljamiila ee wanaagsan beydkii horey u taqriirinaya min afraadi shamsi qoraxda afraaddeeda inuu ka mid yahay inuu sheegtay haddayan jirin qoraxdii alxaqiiqiyati ee dhabtaba ahayd lamaa kaana maba uusan ahaadeen litacajubihi la yaabitaankiisa miduu u sugnaadee macnan macna id laa cajaba la yaab kuma sugna id laa cajaba wax la yaab la yidhaahdaa fii kowni insaanin insaan ahaanshihii kuma sugna insaanka oo jamiili suurati suuradiisa ay quruxsan tahay yudallilu inuu hareeyo gayrahu gayrkiisa inuu hareeyo la yaab kuma sugna walowlaa annahu shaacirka iddacaa inuu sheegtay hadhayan jirin beedkii dambe weeyaane anna maxbuubahu kan la jeclaysiiye min afraadi alqamari dayaxa afraaddii inuu ka mid yahay xaqiiqatan si dhabena uga mid yahay lamaa kaana maba uusan ahaadeen linnahyi reebitaan miduu u sugnaaday canitacajubi la yaab la iska reebo macnan macno muusan sugnaadeen idilkhilaalatu fulaanadda innamaa yasracu waa degdegayaa ilayha fulaanadda albilaa baaliyow ayaa u soo degdegay bisababi mulaabasati alqamari dayax dheehiddii alxaqiiqiya ee xaqiiqiga ah dayacii xaqiiqada ah dheehid ay dhehdo ayuu dhammaanshaha ugu soo degdegay laa bisababi mulaabasati insaanin insaan dheehiddii sababkii uguma soo degdegaya dhammaanshaha insaanka oo kal qamari dayax la mid ee filxusni xagga wanaagga waa malkinaayatu halkaa wuxuu kaga baxay tashbiih horeyna waxaan uga soo baxnay almajaas tashbiih iyo majaas ayuu soo dhammeeyey bayaanka saddexdii qayb ee uu ka hadlayay kii u dambeeye weeyaan waa kinaayo waa malkinaayatu kinaayo fahiya kinaayada lafdun lafdi weeye lafdigoo uriidda loola jeedo bihi lafdiga waxaa loola jeedaa laasimu macnaahu macnihiisa wax ka dhalanayoo laasimayo maca jawaasi iraadati iraadati almacnaa macno dooniddii bannaanideeda lala qabo macahu laasimka micii uu ku bannaan yahay kinaayo maxaa la yidhaahdaa sideedaba ee musanifka wuxuu ku tilmaamay kinaaya lafdi ayaa la cabbiray lafdigan la sheegayaa waxa maqsuud ahoo danta loo jeedaa ay tahay lafdigaa wax ka laasimayo lafdigan si ahaantii iyo macnihiisii caadiga aha maqsuud ma aha ee waxaa maqsuuda maqsuudka loo jeeday dhabtaa waxa weeyaan macnaha ka laasimayo kow macnaha ka laasimayay maqsuudka amacii waxaa dhici kartaa macnihiisii caadiga ahaana maqsuud inuu yahay oo lafdigan macnihiisii caadiga ahaa iyo macnaha ka laasimaya labadaba in loo jeedaa dhici karta miaal zaydun tawiilu najaad baa tiri waa miaalkii aan soo marray ama miaallo musanifkaba uu soo wado zaydun mahzuuru lfasiil kaiiru ramaad ninkii zayd ahaa kaiiru ramaadi dambaskiisa waa fara badan yahay waxaa maqsuudoo loo jeedaa ninkani deeqsi weeye waayo dambaskan faraha badan waxaa keenay martiqaad fara badan oo ninkan dad badan uu martiqaaday cunto badanuu kariyey taasaa dambaska badisay waayahay deeqsinimaa loo jeedaa lafdigan kaiiru ramaada maqsuudka waa deeqsinimo lafdiga la cabiray waa kaiiru ramaad dambasbadnida wixii ka laasimi lahaa ee deeqsinimadaa maqsuuda iyadoo weliba ay dhici karto lafdigan kaiiru ramaada macnihiisa lafteedaba maqsuud inuu yahay macnaha macnaha laasimka ee maqsuudka ah micii waxaa maqsuud noqon karayaayo in loo jeedana ay dhici karto lafdigan macnihiisii caadiga ahayee loogu dejiye dambasbadnida ahayd oo marka aad u jeedo ninkani dambaskiisa waa fara badan yahayba oo dambas badan buu leeyahay kow waana deeqsi labadaba inaad ku wada wadaa suurooga halkaa waxaa lagu saarayaayoo lagu bixinayaa majaasgiiya garo majaasga lafdigan ee malsuumka ah laasimkiisa ayaa maqsuuda sida kinaayadoo kale wax ka laasimaya ayaa loo jeedaa majaasga laftii laakiin majaasga laasimka marka loo qasdayo lafdigan macnihiisii loo dejiyey in loo jeedaa wax dhici kara maaha waayo qariino maanica meesha taalla qariino lafdigan macnihiisii caadigaha in loola jeeda manciniyo diidi ayaa meesha taalla majaasga iyo kinaayada marka waxay ku kala bedelayan horta waxay isaga mid yihiin mid walba malsuum baa loo jeeda mid walba laasim baa loo jeeda malsuum ayaa la cabirayaa laasim ayaa loo jeeda kow waxayse ku kala bedelan yihiin majaasga laasimka loo jeeda micii malsuumka looma jeedi karayo lafdigan macnihii loo dejiyey maqsuud ma noqon karayo oo qariino maanica meesha taalla amaa kinaayada laasimkaa loo jeedaaye malsuumka laftiisaba in loo jeedo oo laasimka iyo malsuumka isku si loola jeedaa wax dhici kara weeye intaas soo waamalkinaayatu kinaayada hiya kinaayada fi luqati xagga luqada masdaru kanaytu kanaytu masdarkeeda weeye kanowtuna way yidhaahdaano muctalulcayni bilwaawi iyo muctalulcayni muctalulaami bilwaawi iyo muctalulaami bilyaa'i yaa labadaba lagu keenaa waxaana ku fara badan muctalulaami bilyaa'i inuu yahay oo ramaa uu la mid yahay masdaru kanaytu waan sarbeebay can kadaa waxaa ayaa xaggiisaan sarbeebay bikadaa waxa ayaanan ku sarbeebay idaa taragta marka aad ka tagto weeyaan atasriixa caddayn bihii shayga aad caddayso wa amaa fil istilaaxi istilaaxa bulaqada fa hiya kinaayada lafdun lafdi weeye lafdigoo uriidda loola jeedo bihii lafdiga waxaa loola jeedaa laasimu macnaahu macnihiisa wax ka laasimaya kharajat waxaa baxay alxaqiiqatu xaqiiqadii ayaa baxday maca jawaasi iraadati almacnaa macna ujeeddadii bannaanideeda maceeda macnihii alxaqiiqiyi xaqiiqi ahaa macahu laasimka miciina loola jeedo ee maca daalika laasim ka lafdi tawiilinajaad weeye almuraadi lafdigii almuraadi loola jeeda bihi lafdiga waxaa loola jeedaa tuululqaamati taagnida dheeradeedii ayaa loo jeedaa maca jawaasi iraadati xaqiiqatihi xaqiiqadiisii ujeeddadiisa bannaanideeda maceeda ayaa taagnida dheeradeeda loola jeeda oo min duuli najaad sidada dheeradeeda lafteeda in loo jeedaa suurowda ayda noqday kharaja waxaa baxay almajaazu majaaz ayaa baxay id laa yasixu waxaan asaxaynin iraadatulmacna alxaqiiqiyi macnihii xaqiiqada ahaa in loola jeeda majaaz ma asaxayo muxuusan la asaxaynin lilqariinati qariinada darteeduusan la asaxaynin qariinadii almaanicati diidaysa minhu macnihii in loola jeeda diidaysa fa hiya kinaayada ayal kinaayatu kinaayada tukhaalifu way khilaafi almajaaza majaazgay khilaafi min jihati jawaasi iraadati almacnaa macno ujeeddadii bannaanideeda jihadeeda ayay ku khilaafi macnihii ee macnaa halkan maxayd u qoray alxaqiiqiya hawaa iga tirtirantahay min jihati jawaasi iraadati almacnaa macno ujeeddadii bannaanideeda jihadeeda ayay ku khilaafi macnihii alxaqiiqiyi ee xaqiiqiga ahaa maca iraadati laasimihi laasimkii ujeeddadiisa maceeda u bannaan yahay ka iraadati tuulinajaad sida dheeri in loo jeedaa suurowdaa maca iraadati tuulilqaamati taagnida dheeradeedana loo jeedo bikhilaafi almajaazi majaazkaas sidaa khilaafsan wa tuwaafiquhu kinaayada majaazka ayay waafaqi min jihati anna alintiqaala guuritaan fiihaa kinaayada dhexdeeda la guuro min almalsuumi mid la laasime xaggii ayuu ka ahaaday oo malsuum ayaa laga guuri ila laasimi laasim ayaala loo guuri kamaa filmajaazi majaazgaba majaazgaba malsuum ayaa laga guurayey laasim ayaa loo guurayay kinaayadana sidoo kale weeye wainnamaa qaala musanifka wuxuu yidhi maca jawaasi iraadati halkan wuxuu soo wadaa kinaayada waxay kaga beddelan tahay majaazka kinaayada laasimkaa loo jeedaa iyadoo ay dhici karto malsuumkana in loo jeedo laasimkaa loo jeedaa malsuumka in loo jeedana wax dhici kara wey oo malsuumka iyo laasimka labadaba loo wada jeedo in laasimka keli loo jeedana wax dhici kara wey amaa majaazga laasimka keli ayaa loo jeedaayo malsuummaba loo jeedi karay wuxuu yidhi musanifka maca jawaasi iraadati lmalsuum macnaha malsuumkaa in loo jeeda ayaa bannaanaan karta oo way bannaanaan karta marka uu leeyahay laasim weeye waa loo jeedi karaa buu dhahay wuxuusan u dhahaynin macnaha malsuumka in loo jeedaa laasim maaha marka aad leedahay zaydun tawiilu najaad macnaha laasimkaa loo jeedaa oo ninka waa dheeryahay ayaad u jeeddaa kow sidadiis hadheer inaad ula jeedda way dhici karta adigoo u jeedo ninkan wuu dheeryahay oo wuu dheeryahay maceeda inaad u jeeddo sidadiisa way dheer tahay waa bannaantahay waa dhici karta laakiin laasim maaha inaad u jeeddo bal waxaaba suurowdaa malsuumka in loo jeedaa inuu mamnuuc noqdo oo si kale mamnuucay u noqoto sidee mamnuucu noqoni marka aad leedahay zaydun dawiilu najaad waxaa suurowdaa ninka zayd la yidhaahdaa weligiiba seef iyo quri midna inuusan yeelanin wax sidaleba weligii ma yeelanin muxuu sida dheeraadaaba shay sidaleba male zaydun fasiilun mahzuul mahzuululfasiil baad mahzuululfasiili qurbiciisa waa la weedeeyey oo qurbiciisa waa la weedeeyey oo caanihiyaa laga lisay caanihii hooyadii waa la lisay martibaa la siiyey ninkii deeqsi weyaad ujiidda waxaa dhici karta ninka aad leedahay zaydun mahzuululfasiil geelba inuusan weligii yeelanin fasiilla waa ku sheegahayse ninkani hee lafdigan macnihiisii xaqiiqada aha loolama jeedi karo maxaa loola jeedi karin waxaa diidayaa kinaayadaasi ahaanteeda uma diidaneen waxaa diidayaa ninkanaan weligiiba geel yeelanin mar hadduusan geel yeelanin hee qurbac weed noqdaa xaggee ka keenaya intaasu soo wada wainnamaa qaala musanifka wuxuu yidhi maca jawaasi iraadati ilaa aakhirihi lianna almidaara makaanu wareega waxa weeyaan kinaayada lagu wareegaya calaa jawaasi iliiraadati doonitaanka bannaanidiisa weeye doonitaankii almadkuuri lasoo sheegay macnihii xaqiiqada ahaa in loola jeedi karo inay bannaan tahay laa cala aliraadati bilficli looma jeedo laasim waa in loola jeedaa macnihii xaqiiqada ahaa taa maaha id kaiiran maa in badan ayay takhluu ka marnaani alkinaayatu kinaayada can iraadati almacna alxaqiiqiyi macnihii xaqiiqada ahaaba in loola jeedo in badan ayay ka marnaani lilqaci gooyitaan dartii ayay uga marnaani bisixati qowlinaa hadalkanagaa sixidii fulaanun tawiilu najaad wamahzuulu lfasiil wain lam yakun yuusan baahaanin lahu ninka miduu u sugnaaday najaadun sidaba weligii ma yeelanin qori iyo walaa seef iyo qaasi midna ma samaysanin walaa fasiilun qurbacna weligii ma yeelanin oo geelba male waclam waxaad ogaataa anna almadluuba biha imaa sifatu min asifaat halkanna wuxuu soo wadaa musanifka kinaayada danta iyo maqsuudka loo keenaa waxa weeyaan saddex arrimood mid un laba arrimood ayuu musanifka sheegay waana saddex labada uu sheegay waxa weeyaan in sifo lagu raadinayo oo kinaayadani danta loo jeedaa shayga la sarbeebaya maqsuudka inuu yahay sifa iyo in uu yahay nisba labadaa mid ayuu noqonaya labadaasuu sheegay musanifka sifo in lagu raadinayo iyo in nisba lagu raa miitaal marka aad leedahay zaydun tawiilu najaad sifaad ku raadinaysa oo sifadaa maxay tahay tuululqaamati taagnida inay dheer tahay tuululqaamati oo sifa ayaad ku raadinaysa in nisbe lagu raadinayana way suurowdaa intaasuu soo wada waclam waxaad ogaataa anna almadluuba kan lagu raadinaya bihaa kinaayada lagu raadinayo imaa sifatun sifa inay tahay oo min asifaati sifooyinka ka mida kaljuudi waxbixinta iyo walkarami wanaagga iyo walbukhli bakhiilnimada iyo walcilmi waxgarashada iyo walxilmi dulqaadka iyo waljubni fulaynimada iyo washajaacati geesinimo iyo watuuli dhirir iyo walqisani gaabni sifooyinkaa in lagu raadinayo iyo wanaxwi daalika wixii la mida wahiya sifadaa la raadinayana darbaani laba qayb weeye qariibatun wa baciidatun kinaayo qariibaha iyo mid baciidaah qariibo waxaa la yidhaahdaa lafdigan malsuumkeeda cabbirtay iyo laasimka maqsuudkaa wax wasiilee u dhexeeyaa marka uusan jirin sida tawiilu najaad hee tawiilu najaad lafdigan aad cabbirtay waa sida dheeri sida dheerida waxaa ka laasimayaa ninka inuu dheer yahay ninka dheeritaankii dheerida uu dheer yahay iyo sidada inay dheer tahayna wax wasiilo loo sii marayaa ma jiro taa qariibaa la yidhaahdaa baciido waxaa la yidhaahdaa lafdigan malsuumkee la cabbiray iyo laasimka maqsuudkaa wasaa'id markay u dhexeeyaan sida zaydun mahsuululfasiil baa tidhi kaiiru ramaad mahsuululfasiil qurbiciisa waa la weedeeyey waa lafdigaad cabbirtay oo malsuumkii weeye waxaa laasimoo maqsuudoo aad u jeeddaa deeqsinimo ninkani inuu yahay nin jawaadahoo deeqsi ah haddaba mahsuululfasiilnimo iyo deeqsinimada wasaa'id badan ayaa u dhexaysa wasaa'iddaa waxa weeyaan qurbacani inuu weedoobo maxaa keenay ee hooyadiisaa in badan la lisay oo caana muu cabbinoo hooyadiisaa caanaha in badan laga lisay oo maxaa loo lisay hooyadani marti badana dad badanaa wax cabbi oo dadkan badan maxay ahaayeen marti bay ahaayeen oo martida maxaa caano badan loo siiyey hee ninkaa deeqsi ah maqsuudka deeqsinimadii maqsuudka ahayd iyo qurbicii weednimadiisii waxaa u dhexeeya wasaa'id badan kaiiru ramaa dambaskiisaa fara badan waxaad cabbirtay ninkan dambaskii inuu fara badan yahay waa malsuum waxaana maqsuuda ninkani inuu deeqsi yahay wasaa'id badanaa u dhexaysaayo waxaa u dhexeeya dambaskan maxaa badiyey dab badanaa la shiday oo dabkan badan maxaa loo shiday dig cunto badanaa la kariyo wey weliba digsiyaa saarraa digsiga maxaa dabka loo saaray hee cunto badanaa la kariyey oo cuntada badan dantee laga lahaa dad badanaa wax cunay waayo hee dadkan badanee wax cunay marti bay ahaayeen intaasoo marti ninkii wax siiye deeqsi weeye maqsuudkii warka wahiya darbaani qariibatun mid dhow iyo wa baciidatun mid fog fa in kaana haddii uu yahay alintiqaalu guuritaan min alkinaayati laga guuro ila almatluubi wixii la doonaya loo guuro bilaa waasitatin haddii uu yahay fa qariibatun mid dhow weeye naxwu zaydun tawiilu najaad turiidu waxaad ola jeedaa biqowlika tawiilunajaadaa tire tuula alqaamati taagnida dheeradeeda ayaad u jeedaa fa inna tuula najaad yastalzimu wuxuu laasimsani tuula alqaamati taagnida dheeradeedii ayuu laasimsani walintiqaalu guuritaan min tuulinajaad laga guuro ilaa tuulilqaamati loo guuraa laa yatawaqafu kuma taagna calaa waasitatin waasita kuma taagna wax u dhexeeyaa ma jiro wain kaana alintiqaalu guuritaan haddii uu yahay biwaasitatin fabaciidatu mid fog wey wadaalika naxwu zaydun ninka zayda mahzuulu lfasiili qurbiciisa mid la weedeeye weeye kinaayatan can karamihi deeqsinimadiisa ayaad ka kiraayoon fa inna husaala alfasiili qurbaca weydnimadii ee zaydun mahzuululfasiil wadaalika naxwu zaydun mahzuululfasiili zayd qurbiciisa mid la weedeeye weeye lafdiga oo kinaayatinka kinaaya can karamihi zayd deeqdiisuu kinaayo ka yahay fa inna husaala alfasiili qurbaca weednimadii mimaa shay ayuu ka mid yahay yustadallu loo deliishanayo bihi shayga calalkarami deeqsinimo loo deliishanayo falhusaalu lafdiga malsuumun mid la laasimayo wey walkaramuna laasimun laasim weeye bixasabilictiqaadi sida la garanaya la ictiqaadinayo bixasabilictiqaad wuxuu leeyahay qurbaca mar hadduu weed yahay ka laasimi mayso sida xaqiiqada ah ninka deeqsinimadii waayo hooyadiiba inay dhimataa suurowdaa qurbaca ninka laftii inuu hunguriwen yahay uu ka maalaa suuroobi karta uusan cidna u lisin markaa bixasabilictiqaadi sida ayuu jeedaa bal zuwalkaramu laasimu bixasabilictiqaadi sida la ictiqaadinaya qadarkeeda marka la eego laakin alintiqaala guuritaan min husaalilfasiil qurbaca weednimadiisa laga guuro ilaalkarami loo guuro mimaa shay ayuu ka mid yahay yatawaqafu ku taagan cala alwaasitati fa innahu shanigaa wuxuu yahay yuntaqalu waa la guuri minhu qurbaca weednimadii ayaa laga guuri ilaa juucihi gaajadii ayaa loo guuri muxuu weedi la noqday wuu gaajooday inuu jirradaaba suurowda bicadami sharbihi cabbitaankii la-aantii allabanaa caano u cabba la'aanteeda ayuu la gaajooday wa minhu gaajadaa laga guuriyo ilaa kasrati xalbi ummihi hooyadii lismadeeda farabadnideeda ayaa loo guuri oo hooyadaa in badan laga lisa wa minhaa hooyada lismabadnideeda ayaa laga guuriyo ilaa kasrati alakalati kuwa wax cuno farabadnidooda ayaa loo guuri wa minhaa kuwa wax cunay farabadnidooda ayaa laga guuriyo ilaa kasrati duyuufi martibadni ayaa loo guuri wa minhaa martibadnidii ayaa laga guuriyo ila almatluubi wixii la doonayaa loo guuri wa huwa matluubkana alkaramu deeqdii weeyaane wa naxwu zaydun ninka zaydaa kaiiruramaadi dambaskiisaa fara badan weeye kinaayatan xaaluu kinaaye ka yahay can karamihi zayd deeqdiisuu kinaaye ka yahay fa innahu shaniga wuxuu yahay yuntaqalu waa la guuri min kasrati ramaadi dambasbadnidii ayaa laga guuri ilaa kasrati ixraaqi alxaatabi qorya gubiddooda farabadnideeda ayaa loo guuriyay taxta alquduri digsiyaalo hoostooda lagu gubay wa min kasrati alixraaqi gubidda farabadnideedii ayaa laga guuri oo ilaa karati ilaa karati dabki karinta farabadnideeda ayaa loo guuri wa min karati dabki karinta farabadnideeda ayaa laga guuriyo ilaa karati alakalati kuwa wax cunay farabadnidooda ayaa loo guuri wa minhaa kuwa wax cunay farabadnidooda ayaa laga guuriyo ilaa karati duyuufi martida farabadnideeda loo guuri wa minhaa marti farabadnideeda laga guuriyo ila almatluubi wixii la doonayaa loo guuri wahuwa alkaramu weeyaane waimaa an yakuuna inuu yahay almadruuba bihaa nisba sifa haddii lagu dalbayuu soo miaaliyey laba qeyb ayuuna u qeybiyey qariiba iyo baciida tan labaad waxa weeyaan waimaa an yakuuna inuu yahay almadluubu kan lagu dalbayo bihaa kiraayada lagu dalbaya nisbatan isu tiirin in lagu dalbayo musnad musnadu ilayhi tiirinta loo tiirinay ay ihbaatu amrin amar sugidii liamrin loo sugo ow nafyuhu anfin canhu shaygii laga anfiyo naxwu ina samaaxata walmaru'ata wannadaa fii qubatin duribat cala bni lxashraji ina samaaxata weji furfuraan iyo dabeeca wanaag iyo walmuru'ata qofnimada iyo wannadaa waxbixinta fii qubatin qubad dhexdeeda ayay ku sugan yihiin qubadda oo duribat lagu sameeyey cala bnilxashraji ninka ina xashraji la yidhaahda dushii saddex wasfi buu sheegay weji furfuraan deeqsinimo in wax afar waswey deeqsinimo iyo dadnimo saddex ma ahaa saddex sifo wey saddexdaas sifo wuxuu leeyahay waxay ku dhex jiraan qubadda ibnulxashraj lagu duldhisay waxay hadalkani wuxuu kinaaye ka yahay awsaaftan sugidda loo sugaya ibnulxashraj oo wuxuu doonayaa awsaaftan inuu u sugo ninka ibnuxashraj la yidhaahduu yidhaahdo ninka ibnuxashraj la yidhaahdaa waa weji furfuran yahay deeqsi weeyaan waa nin qofnimadiisa ay taam tahay inuu sidaa yidhaahdu doonayay wuu ka leexday oo kinaayuu u leexday kinaayadaa qaabka uu u dhigana waxa weeyaan saddexdan sifa waxay ku dhex jiraan qolka ibnulxashraj lagu duldhisay lafdigaasuu cabbiray ina samaaxata wax cafinta weji furfurnaanta dabeeca wanaagga iyo walmuru'ata qofnimada min almar'i bay ka timid qofnimadiisa ruuxa ay taamka tahay ee naaqiska aan ahayn hiya kamaalurujuuliyati raganimada dhammaystirankeedii weeyaane raganimada khaaskuma ahe dumarkaba muru'a way leeyihiin waa qofnimada un ruuxa oo ruuxnimadiisa iyo wixii laga doonaya ay dhammaystiran tahay iyo wanadaa waxbixinta alictaa'u waxbixinta fii qubatin qubad dhexdeeda ayay ku sugan yihiin qubadda waa qol yar ee laga samayni jiray harag iyo wax lamid oo nimanka madaxda loo dhisi jiray fii qubatin qubad dhexdeeda ayay ku sugan yihiin qubadda oo duribat lagu sameeyey cala bnilxashraji ninka ina xashraja dushi fa hada alkalaamu hadalkani kinaayatun kinaayo weeyaan can hubuuti haadihi sifaati sifooyinkii ahalaaati ee saddexda ahaa sugid loo sugayo sifooyinkii ahalaati inuu yidhahda taada ka tagaa ficneed lahu ee ibnulxashraj uu sugayo yuu kinaaye ka yahay libni lxashraj faina haada shaacira araada wuxuu doonaa an yuhbita inuu sugo haadihi sifaati sifooyinkan lahu ibnulxashraj inuu sugo ayuu doonay fa taraka wuxuu ka tagay atasriixa caddayn uu caddeeya ayuu ka tagay bidaalika sifooyinka inay u sugan yihiin uu caddeeyo bianna yaquula inuu yidhaahdo ayuu ka tagay haadihi sifaatu sifooyinkani habatat waxay u sugnaatay libni lxashraj sidaa inuu yidhaahdo ayuu ka tagay maalan umailuka maala waa ku miaalinaya ila alkinaayati kinaaya ayuuna aaday bian jacala waaba inuu ka yeelay haa sifooyinka fii qubatin qubad dhexdeeda kuwa ku sugan qubadda oo madruubatin lagu duldhisay calayhi ibnulxashraj dushi madruubatin lagu dhisay calayhi ibnulxashraj dushii lagu dhisay liannahu shaniga wuxuu yahay idaa uhbita haddii loo sugo ashayu shay idaa uhbita marka loo sugo ashayu shay fii makaani rajuli nin meeshiisa haddii loo sugo iyo waxayizihi xeradiisa haddii loo sugo faqad uhbita waa loo sugay lahu ninka ayaa loo sugay wasfiga wa min daalika ka ayuu ka mid yahay qowluhum hadalkooda ay yidhaahdeen almajdu bayna thawbayhi waalkaramu bayna burdayhi almajdu deeqsinimada bayna thawbayhi ninka labadiisa maryood dhexdiisa ayay ku sugan yihiin ninkaa deeqsiyaad ka kinaayoonhays maryihiisa dhexdooda ayaad u sugi deeqsinimadii mar haddii maryihiisa dhexdooda aad u sugtay ninkaad u sugihays almajdu deeqsinimada bayna thawbayhi labadiisa mara dhexdooda ayay ku sugnayd waalkaraamu wanaagga ama deeqsinimada bayna burdayhi labadiisa macawiis dhexdooda ay ku sugnaadeen xaydu meel taraka uu ka tegay atasriixa caddayn ayuu ka tegay bihubuuti almajdi waalkarami majdi iyo karam sugnaanshihii ee ayuu ka tegey ilalkinaayati kinaaye ayuuna aaday kinaaye iyo sarbeeb can daalika arrinkaa uu sarbeebayo bian jacala waaba inuu yeelay maa wixii dukira la sheegay waa majdigii iyo karamkii bayna thawbayhi wa burdayhi labadiisa maryood iyo labadiisa macawis inay ku dhex jiraan walilaahi alxamdu xamdi alla ayuu u sugnaaday cala alibtidaa'i bilowgii hore ayuu xamdi alla ugu sugnaaday iyo walihtitaami cala alibtidaa'i liajli libtidaa'i bilow aan soo bilownay darteeda ayuu ugu sugnaaday isagaa ku kaalmeeyey walihtitaami dhammays aan dhammaystirnay dartii ayuu xamdigaa ugu sugnaaday oo calada tacliiliya laga dhigo walilaahi ilaah ayuu u sugnaaday alxamdu xamdi ayuu u sugnaaday cala alibtidaa'i bilow dushii ayuu ugu sugnaaday ama bilow dartii ayuu ugu sugnaaday walihtitaami dhammaystiran dartii ayuu ugu sugnaaday ama dushii ayuu ugu sugnaaday wasalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelye calaa khaatimi ambiyaa'illaahi ambiyada ilaah axadkii khatime dushii ha ahaato nebiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayuu u jeedaa ambiyadii alkiraami ee wanwanaagsanayd calayhim ambiyadaa dushooda ha ahaato iyo wa calaa aalihim aalkooda dushii ha ahaato asalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelye wabilaahi towfiiq wsala allahu calaa nabiyina maxamed waa kitaabkii hore miya mushabbaha lafdiga mushabbahu bihiga in lagu sheega ma bannaana laakiin lafdigiisa in lagu sheegana laasim maaha sax fadaaqaha allahu libaas aljuuci walkhawf siday kala ahaayeen soo maaha awalan horta waxaa mushabbaha mar walba maa qashiya alinsaan maa qashiya alinsaan ayaa mar walba mushabbaha saxiix maa qashiya alinsaan ayaa mar waxaa lagu shabbahayaa libaas marna waxaa lagu shabbahayaa cunto kharaar soo dhag maaha libaas marka lagu shabbahay lafdiga libaasa loo soo caari qaatay isticaaro musaruuxuu ku yahay qariinada maanicada miya faadaaqaha allaahu libaasaljuucida soo maahan juuca loo idaafiyey juuc inuusan dhar lahayn nin walba waa garanaya juuca dhar uu leeyahay oo magaalada yaallaa ma jiro oo dharkii gaajada meesha yaallaa ee hala iibsado leeyahay huudhayaa yaalla laakiin dhar gaajo ma yaallo saxiix marka juuca loo idaafeeyaa qariinaa saxiix ee adaaqa hallaahu adaaqadana isticaaro makniyaa ku sugan saxiix qariinadeedana waa dowqaba taqriirkana wuxuu noqonayaa shubbiha maa qashiyad insaan cinda aljuuci waalkhawfi باللباس بجامع الاشتمال في كله واستعير لفظ المشبه به وهو اللباس على طريق الاستعارة المصرحة الأصلية وشبه ما غشي الإنسان المذكور باللباس ما غشي الإنسان وما أنت لغو شيئين لباس أي وحلو شبهه بالطعم المر البشع بجامع كراهية النفوس في كل واستعير لفظ المشبه به ثم حذف ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو أذاق ورمز إليه بشيء من لوازمه حلوه وقرينة ذي يقرأ مكنية قرينة ذي سواء ما واي su-aal kale haa sheekhana soo da inuu ka ahadaiyo jahli ninkii dee khala dareemayey inuu nagu hanuuniyo ama nagu baraarujiyo yaan ka doonaynaa asna islaaxsado wanaajisto dadkana u sheego wabilahi towfiiq sala allah calaa nabiyina maxamed